asalaamu ullaahi calaykum waraxmatu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka barqay radio warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya subaxnimadan saaka qodobadaan idinkugu haynana waxaa qaybka dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay ilaa iyo amar dambe inay sii xirnaan doonaan duulimaadka caalamiga ee dhanka hawada soomaaliya dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay howlgallada dhulka iyo cirka ay wadaan ciidanka maraykanka ee africom wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka wada xerooyinka barakacayaasha xudur wacyigelin ku saabsan ka hortagga faafidda cudurka koronavirus dhanka kale maamulka gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan ololo bulshada laga wacyigelinayo cudurkan dunida faraha ba'an ku haya ee koronavirus isla arrimaha koronavirus iyo cudurkan iyo maamulada siday uga jawaab celinayaan waxaa qaybka kulan ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle oo looga arrisanayey arrinkan covid nteen ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
kusoo dhowaada warkeennii oo intaasi ka badan oo aan idiin sii aqriyo anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ilaa iyo amar dambe ay sii xirnaan doonaan duulimaadka caalamiga ee dhanka hawada soomaaliya faahfaahin warkaasi ku aadan waxaa inoo ambaqaadaya wariyaheenna maxamed nuur shariifka
ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo shir jaraad ku qabta xafiiskiisa ayaa ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin duulimaadyada caalamiga ah kuwa gudaha cudurka koronavirus wacyigelinta koronavirus iyo ganacsatada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa sheegay inay sii xirnaan doonaan duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha si looga hortago faafidda cudurka covid nteen waxaa ilaa amar dambe xirnaan doona duulimaadyada dibadda iyo gudaha si looga hortago cudurkan waxaa ilaa amar dambe sii xirnaan doona iskuullada dugsiyada qur-aanka iyo jaamacadaha waxaa kale oo lagama maarmaan ah in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo isku imaatinka sababtoo ah cudurkan waxaa lagu kala qaadaa isu dhawaashaha iyo istaabashada waxaa muhiim ah in qofkii awooda uu gurigiisa joogo lagu cibaadaysto guryaha qof walibana u duceeya dalkiisa iyo dadkiisa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay wacyigelinta isgaarsiinta dalka iyo in kor aan loo qaadin maciishadda isagoo faray wasaaradda maaliyadda inay ganacsatada ka khafiifiso canshuuraha isgaarsiinta dalka waxaan ka codsanayaa inay wakhtiga ugu badan siiyaan wacyigelinta si looga hortago cudurkan ganacsatada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inaan la kordhin sicirka raashinka daruuriga ah sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxaan farayaa in ganacsatada laga khafiifiyo canshuuraha cuntada daruuriga ah iyo daawooyinka inta dhibkani socdo ra-iisul wasaaraha ayaa shirkiisa jaraa-id waxa uu ahaa mid arrimo kala duwan uga hadlay maxamed nuur maxamed shariifka radio muqdisho
aada buu mahadsan yahay wariyaheena maxamed nuur shariifka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xerooyinka barakacyaasha degmada xudur ee gobolkaasi bakool waxay ka wadaa wacyigelin ku saabsan ka hortagga faafidda cudurka coronavirus faafayn warkaasi ku aadan waxaa magaalada xudur ee bakool inooga soo diray wariyaheenna maxamed xasan cabdiraxmaan
magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaa ka dhaqangalay amarkii dowladda federaalk soomaaliya ay soo saartay oo ahaa in la xiro goobooyinka waxbarashada sida dugsiyada qur-aanka kariimka iskuullada iyo jaamacadaha guud ahaan magaalada xudur waxaa ka socda waacigelin joogta ah oo ay samaynayaan bahda caafimaadka taasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ku booqanayeen kaamaamka ku yaala gudaha magaalada xudur oo dad barakacyaal ay ku sugan yihiin iyaga oona inta badan u qabanayay waacigelin la xiriirta inay nadaafadda ku dadaalaan iyo habka gacmaha ay u dhaqdaan xaafadaha iyo magaalada dhexdeeda waxaad ku arkaysaa baabuur codbaahyo lagu xidhaya taas oo bulshada ay uga digayso inay nadaafadda ilaaliyaan islamarkaasina ay kala fogaadaan maadaama cudurka uu yahay mid ku faafo isu soo dhowaanshaha iyo istaabashada waxaa kaloo xusid mudan oo gudaha magaalada xudur ka socda qur-aan akhris oo culamaa udiinka magaalada xudur si wada jira bulshada ay u fareen waxaana culimo la diyaariyey maalin walba qur-aan ay ku akhrinayaan goob loogu talagalay si cudurka looga badbaado islamarkaasina alle looga baryo waxaa yaraaday goobihii dadka ay isugu imaan jireen sida maqaayadaha biibatooyinka iyo meelaha lagu caweeyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii la amray in la xidho goobooyinka waxbarashada dadka waxay bilaabeen inay kala fogaadaan islamarkaasini ay isku xakameeyaan guryahooda walow inta badan bulshada ay yihiin kuwa nolol maalmeedkooda muruqooda uu saaran yahay oo ay adag tahay inay guryahooda ay joogaan haddana waxaad arkaysaa meelaha fadhi kudirirada ah oo dadka inta badan ay isugu imaan jireen tiro ahaan ay aada u yar yihiin cudurkan coronavirus oo si dhow ku faafa ayaa ah hadalheynta ugu badan guud ahaan caalamka maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
dowrka kaga aadan wacyigelinta qaybaha kala gedisanaya bulshada iyo maamul goboleedyada wararka ku aadan ayaan weli ku jirnaa marka laga hadlayo cudurkan coronavirus iminkan aan aadno gobolka bako gobolka hiiraan gaar ahaan magaaladiisa beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay inay bilaabi doonaan olole ka dhana bulshada si looga wacyigeliyo cudurkan coronavirus oo wakhtiyadii aadka u dambeeyey dunida daafaheedii fara baan ku hayay ka gadaal markii gobolkaasi ay gaareen ama dowlad goboleedka hirshabeelle la gaarsiiyey agab caafimaad oo loogu talagalay sidii looga hortegi lahaa cudurkan cabdishakuur cismaan cali weligeena magaalada beledweyne ayaa goor sii horeysay warkan ku aadan bilaabidda maamulka gobolka hiiraan ee faafidda cudurkan coronavirus inooga soo diray
iyadoo dunida inteeda badan oo farabadan ku hayo cudurka coronavirus ayaa qaybo kamid a gudaha dalka soomaaliya laga helay cudurkani ayaa maamulka gobolka hiiraan waxaa wadaa qorshe dadka lagaga wacyigelinayo inay ka hortagaan amaba ay ku dadaalaan inuusan cudurkaasi ku faafin haddii uu gobolka soo gaaro bulshada inteeda kale guddiga ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee maaliyadda iyo siyaasadda mudane xasan ibraahim cabdulle ayaa waxa uu sheegay inta maamul ahaan ay digeen qorsho dadka laga wacyigelinayo oo boorar waaweyn oo markaasi ka turjumaya lagu qori doono ololaha wacyigelinta maamulka gobolka si bulshada markaasi looga wacyigeliyo inuu cudurkan uu ku faafo
waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed maanta ay joogaan inaan ugu duceyna inaan aysan ilaahayna soo gaarsiinan waana waxaan rabnaa inaan hadda aan duusho ka noqonna qodobkaas lasoo marsiiyey wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka shabeelle waxaan rabaa sidoo kale inaan dadka ugu baaqa inay u hoggaansamaan awaamirta wasaaradda federaalka caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka iyo hay-adaha ka shaqeeya samafalka caafimaadka awaamirta ay bixinayaan oo ah in qof kasta fariimaha wacyigelinta ay ku dadaalaan marka maamul ahaan waxaa laga bilaabi doonaa ololo guud oo ku saabsan covid nineteenka in hay-adaha caafimaadka bahda caafimaadka degan gobolka hiiraan inay ka shaqeeyaan wax kasta oo fariin ah ama dadka lagu gaarsiin kara meel kasta ay joogaan inay ka shaqeeyaan caafimaadka
tallaabadani maamulku ay sheegeen inay qaadi doonaan ayaa haddii ay hirgasho waxay noqon doontaa mid xakamayn doontaa haddii cudurkani uu ku faafo gobollada dalka soomaaliya walow kiisas kamid a cudurka coronavirus coronaviruska laga helay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya bulshada ku nool beledweyne ayaa waxa ay markaasi walwal hore ugu muujiyeen in xanuunkani uu ku faafo iyadoona gebi ahaan duulimaadidii imaan jiray beledweyne iyo gudahaan gobollada dalka la joojiyey waxaana dhinac kale magaalada beledweyne laga mamnuucay in ay yimaadaan daroogada jaadka oo inta badan wadamada ethoobiya iyo kenya kasoo geli jiray gobolka cabdishakuur ismaan cali meedii muqdisho beledweyne
aad baa mahadsan yahay wariyaheyna cabdishakuur ismaan cali haatanna magaalada jowhar kulan ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle oo looga aarinsanayay ka hortaga covid nteen ayaa lagu qabtay magaalada jawaar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle kulankaasina waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabelle faahfaahin amurtaasi ku aadan waxaa inoo soo diray waryaheena cabdiraxmaan xuseen cabdiraxmaan wadani oo jawhar ka sugan
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay soo agaasintay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka hirshabelle iyadoona ay kasoo qayb galeen wasiiro iyo xubno kale oo ka socday wasaaradaha qaarkood ee dowlad goboleedka hirshabelle waxaana shir guddoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan ismaaciil maxamed nuur iyadoona ujeedka kulankan uu ahaa sidii qorshe cad looga yeelan lahaa ka hortaga xanuunka coronavirus oo dhibaatooyin xoogan ku haya caalamka marka uu kulanka uu soo idlaaday kadib ayaa war-saxaafadeed laga soo saaray warbaahinta waxa uu akhriyey wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan ismaaciil maxamed nuur war-saxaafadeed ka soo baxay shir maanta ka dhacay wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabelle kaasoo ka dhacay caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar taariikhduna ay tahay kowda abril laba kun iyo labaatanka shirka shirka wuxuu ku saabsanaa shirka qorshaha u diyaargarowga iyo ka jawaabidda dadka barakacayaasha iyo dadka u nugul in cudurka coronavirus ay si deg dega ku qaadaan shirkan waxaa soo agaasimay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah dowlad goboleedka hirshabelle taasoo iyadu shirka hogaaminayso shirka waxaa looga hadlayay qorshaha u diyaargarowga iyo ka jawaabidda dadka barakacayaasha iyo dadka u nugul cudurka covid sagaaliyo toban shirkan waxaa ka soo qayb galay shan wasaaradood oo kala ah wasaaradda qorsheynta wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka shirka waxyaabaha looga dooday ayaa ahaa istaraatiijiyadda ay wasaaradda soo gudbisay wasaaradda qorsheynta ay soo gudbisay iyo wixii ay wasaaradaha kale ku biirin lahaayeen ee ah qorshaha shirka waxaa ka soo baxay qodobada soo socda qodobka koowaad in laysku wada raacay muhiimadda xoojinta wada shaqaynta wasaaradaha kasoo qayb galay iyo in wasaarad walba ay qaadato doorka kaga aadan qorshaha sida waafaqsan mandate-ka wasaarad walba labo waxaa laysla qiray inay jiraan baahiyo badan ee ay qabaan dadka barakacayaasha ah taasoo u baahan in si deg deg ah wax looga qabto baahiyaha waxaa ka mid ah inay jirto biyo la-aan ama biyo aysan heli karin biyo nadiif ah in ay hooy xumo jirto ama qaarkoodba aysan hooy haysanin oo ay banaanka seexdaan in musqulo aysan lahayn ama musqulaha meesha ka jiraa ay aada u yaryihiin taasoo keeni karto inay sii xumaato nolosha dadka barakacayaasha ah cudurada faafana halis ay u tahay haddii aan la helin biyo nadiif ah iyo musqul qorshahan ay dejiyeen wasaaradaha qaarkood ee maamulka hiirshabelle islamarkaana hormuudka ay u ahayd wasaaradda qorsheynta maamulka hirshabelle ayaa la filayaa in laga dhaqangeliyo deegaanada dowlad goboleedka hirshabelle cabdiraxmaan xuseen cumar wadane warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar
aad buu mahadsanyahay waryaheen cabdiraxmaan wadani warkaas waxaa ide kaga imanaya warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya saameynta cudurka covid nteen oo adduunka oo dhammi iyadoo tirada dadka uu haleelayna ay sii kordhayso in ka badan sagaal boqol oo kun oo qofood ayaa covid nteen adduunka uu dhammi uu haleelay cudurkan ase haatee waxaa sii kordhay qayladhaanta lagu muujinayo saameynta ka dhalatay cudurkan sbain ingiriiska iyo maraykanka ayaa dhammaantood waxa ay sheegeen tirada ugu badan ee dhimashada hal maalin ilaa iyo markii uu bilaabmay cudurkan faafa ee coronaviruska maraykanka ayaa diiwaangeliyey dhimashada sideed boqol siddeetan iyo afar sida lagu sheegay xog ururinta jaamacadda johns hopkin oo markaasi iyadu xaqiijisay boqortooyada midowday ayaa iyana in ka badan shan boqol iyo lixdan iyo saddex qof ay u dhinteen covid nteen taasi oo ra-iisul wasaare boris johnson ku tilmaamay maalin muruga ah dalalka sbain ayaa sideed boqol lixdan iyo afar qof oo dheeri ah ayaa dhimatay sida lagu soo sida ay soo warinayaan warbaahinta maxalliga ah caalamka qiyaastii sagaal kun soddon iyo saddex boqol ayaa laga helay fayraska qaar ka mid ahi ahna waxa ay markaasi kasbaday ay markaasi iyaguna aada u saameeyey cudurkan kaasoo asal ahaan sida lashe kaasoo asal ahaan cudurkan ka yimaaday waddanka shiinaha dhammaadkii sanadkii hore warkii subaxnimo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo aad ka maqlayseen wanageynta waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye waxaana farsameynayey cabdisalaan yare idinna waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga wararkan iyo warar kale cid ay seegaan mar kale iyagoo maqal iyo qoraalba waxay ka daalacan karaan beijka internetka ciwaanka ay naga eegi karaana waxa uu yahay radio muqsho dolnet